Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in kooxo hubeysan oo ka howlgala gobolka Oromada ee gudaha dalkaasi ay weerareen mid ka mid ah kaniisadaha ku yaala dalka Itoobiya. Kaniisadda la weeraray ayaa ku dhawaad lixdan kiilomitir koonfur-bari waxay kaga beegan tahay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, waxaana weerarka ka dhashay khasaare nafeed, iyadoona ay kooxdu afduubteen tiro baadiriyaal ah. Mid ka mid ah baadiriyaashii ku sugnaa kaniisadda ayay kooxdu ku dileen isla goobta, iyagoo sidoo kale afduubtay qaar ka mid ah baadiriyaashii ku sugnaa kaniisadda, kuwaas oo aan la ogeyn tiradooda. Warbaahinta Mahibe Kedushan oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee laga helo wararka ku saabsan kaniisadaha Itoobiya ayaa dhacdadan ka xaqiijisay kaniisadda la weeraray oo magaceeda lagu sheegay Zika Wallah, kana tirsan kaniisadaha Ortodokska ee dalka Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, beegsashada baadiriyaasha kaniisadda Itoobiya gaar ahaan gobolka Oromada ayaa si joogto ah u socotay lixdii sano ee lasoo dhaafay, xilli afduubka iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay si xowli ah kaga socdaan guud ahaan dalka Itoobiya.